qaraxa oo ahaa miino dhulka lagu aasay waxa uu ka dhacay suuqa weyn ee degmada wellaweyn ee gobolka shabeellada hoose sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal wellaweyn ku sugan waxaa ku geeriyooday qaraxa laba ruux iyadoo saddex kalena uu dhaawac ka soo gaaray kuwaasi oo dhammaantood ahaa dad rayid ah oo suuqa ku sugnaa lama oga cidda ka dambaysa qaraxa suuqa degmada wellaweyn ka dhacay mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi ciidamo boolis ayaa gaaray goobta qaraxa uu ka dhacay waxayna wadaan baaritaano ku aadan cidda ka dambaysa qaraxaasi qaraxyada la dhiga goobaha dadka isugu yimaadaan ayaa ku soo badanaya deegaano koonfur galbeed ka tirsan waxaa sidoo kale hore ay uga dhaceen qaraxyo miino meela ay dadka isugu yimaadaan magaalooyin baydhabo iyo qansax dheere oo gobolka baay ay ka mid yihiin iyo degmooyin awdiinle iyo janaale oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo